barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasa waana saddex iyo tobanka bisha maarjo sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona ibraahim xasan daanduraya anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah dhallinyaro kala duwan oo sannadihii u dambeeyey ka shaqaysta gaadiidka bajaajta kuwaasi oo kaga baaqsaday hawshaasi haliso kala duwan oo uu tahriibku leeyahay waa shaqo dhexdhexaada waana dee shaqooyinka hoose ee la qabto markaa koley wax walba dee waxbaa ka liita markaa koley waa shaqa qofku markuu dee ka shaqaysto uu kaga maarmayo wax badanoo magaranaysaayey wax badanoo de aan loo baahnay buu kaga maarmayaa hadday ahaan lahayd inuu qofku u tahriibo naftiisa badaha ku halligo hadday ahaan lahayd inuu qof shaxaado hadday ahaan lahayd adigu waa ka shaqaysan karaa
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro kala duwan amaba bulsho kala duwan oo deegaana aada u durugsan ka kala yimi oo wax ka barta jaamacadaha magaalada boorama wiil dhallinyaro oo meel fog ka yimi islamarkaana halkaasi wax ka barta ayaa noo warrami doonaa kaalimihii heesaha ayaan iyaguna ka marrayn barnaamijka waxaana ka mid ah heesahan idin heg
naftaan naftaan iga siisanayn waa codka fanaanka maxamed axmed bakaal ciroo dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirno ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa sheegtay inay aada ugu muuqato uguna eg tahay in ruushka uu ka dambeeyey weerarkii sunta dareemayaasha waxyeelaysa ee lagu qaaday sergey skripal oo hore uga tirsanaa jiray basaasiinta ruushka iyo gabadhiisa yuliya skripal iyo gabadhiisa ayaa haatan aada u xanuunsanaya iyagoo ku jira cusbitaal kadib markii toddobaadkii lasoo dhaafay lagu weeraray walxo kiimiko iyagoo markaasi ku sugnaa gurigooda uu ku yaalla magaalada salisbury ee koonfurta britain khubaro ku xeel dheer arrimaha walxaha kimikaliska ah ayaa waxa ay haatan baaritaan ku hayaan goobtaasi baarayaashu waxa ay sheegeen in walxaha sunta in la adeegsaday ay tahay nuuca loo yaqaano novichok oo uu soo saaro ruushku la taliyaha amniga qaranka ee dalka maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay in maraykanka ay ka go'an tahay inuu sii wado siyaasadda oo cadaadiska ugu xoogan ku saaraya kuuriyada waqooyi gaar ahaan barnaamijkeeda hubka nukliyeerka genaraal macmaster ayaa magaalada new york jooga isagoo jooga waxaa uu warbixin siiyey safiirada shan iyo tobanka dale golaha ammaanka jimciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo weliba jabaan iyo kuuriyada koonfureed waxaana kadib uu warfidyeennada u sheegay hanaanka maamulka uu u marayo arrintan iyada oo uu ku laran tahay cunaqabateyn xoogan oo caalami ah oo la saaray taasoo u sheegay inay muujinayso horumar waxaana uu sheegay in diblomaasiyiinta uga warbixiyey ujeeddada maraykanka ee ah in la sii wado ololaha dalkaasi cadaadiska lagu saarayo
duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay sannadihii u dambeeyey waxaa soo badanayay dhallinyarada ka shaqaysta gaadiidka yaryar ee loo yaqaano bajaajta kuwaasi oo inta badan ka dhex shaqeeya suuqyada iyo xaafadaha waxaana la tilmaamaa in dhallinyaro badan ay kaga baaqsadaan hawshaasi camal-aanta iyo weliba tahriibka siciid axmed cali waa wiil dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood kaga dhex shaqaysta gaadiidkan bajaajta waxaana uu sheegay in qayb ka mida dhaqaalaha ka soo gala uu guri ku dhistay waxaana uu warramay wariyaheenna v o a laascaanood cabdikariim olol aad baad u mahadsan tahay cabdikariinow shaqada bajaajtu dee kulley waa shaqo oo waa shaqo dhexdhexaada waana dee shaqooyinka hoose ee la qabto markaa koley waxa- wax walba dee waxbaa ka liita markaa koley waa shaqa qofku markuu dee ka shaqaysto uu kaga maarmayo wax badanoo magaranaysaa ayay wax badanoo de aan loo baahnay buu kaga maarmayaa hadday ahaan lahayd inuu qofku uu tahriibo naftiisa badaha ku halligo hadday ahaan lahayd inuu qof shaxaado hadday ahaan lahayd adigu waa waa ka shaqaysan karaa waxna wuu ka qabsan karaa baan aaminsanahay bal iiga waran een, bajaajkan baad wadataa sidaad ii sheegtay gurigaa quruxda badan baad ka dhisatay een, dad badani sidee bay ku aamini karayaan bay kula tahay wallaahi een, waa la aamini karayaa oo een, dee warba indhaa dhaama mar haddii ay baj- anaaba dee u caddaynaya sidaad ku dhistay iyo dadaalkaad ku bixisay iyo balkawa wallaahi een, waa dareemi karaysaa een, cabdikariinow een, shaqadu waa shaqo adag run ahaantii een, midda kale een, eh, habeenkii qofka wax laga yaaba inaad habeenkii soo hesho saddex boqol afar boqol een, markaa muddo bila markaad gaadhsiiso ama laba bilood aad gaadhsiiso waxaad samaynaysaa markaa inaad shaqadii sii kala bilowdo oo aad sii kala hormariso Een, anuunbaa dee ku hindisay inaan dhiso marka ilahayna way fududay insha allah qaabkaad u kala dhistay iiga waran wallaahi een, run ahaantii een, waxaan u dhiibay nin mas-uula een, markaa isaga ayaan u idmaday inuu siduu wax u ballansanayo iyo een, siduu shaqada u wadayo iyo say ku fiican tahay iyo hawshaa isagaa qaabilsanaa aniguna marba een, saan wuxuu hayo un baan la soo socodsiinayey isaguna markaa een, say wax u qaadanaysa unbuu ee, falowgeed qabanayay marka waxaad leedahay bajaajkaasaan ka dhisay bashaasaasan ka dhisaa ku dhiirigelinaysaa dadka kale ee ka cabanaya shaqala'aanta qaarkood aqoon-yahana yihiin qaar jaamacadaha dhammeeyeen balkawar kolley eh, waxaa muhiima qofku marka horta inuu ilaahay aamino Een, hadduu ilaahay markaa aamino een, waxay u sahlaysaa een, inuu markaa uu shaqaysto oo markaa marba si wuxuu hayo eh, shaqada hoose iyo shaqo sare marba wuxuu helo uu qaban karo marka ilaahay uu aamino ilahayna tala saarto insha allah bal iiga waran qofku markuu dhigaalka samaynayo oo kale waxaad ii sheegtay habeen kasta wixii kaa soo hadhan noloshaada iyo masaariiftaada wixii ka soo hadhan baad meel dhigaysa Eh, dadku way kala duwan yihiin een, qofku tusaale ahaan qofku hadduu balwad leeyahay oo kale eh, wax de saasi waa inu dareemi karnaa ma dhigmayaan waa gartay laakiin hadduunu qofkii balwad lahayn een, wixii uu helo marba waxbaa usoo hadhaya soo ma sax Een, markaa wixii uu hadha een, noloshiisa markaa uga baaqigarooba ayuu meel dhiganayaa een, wuu soo bedelayaa sariif luu tegaya dollar buu soo bedelayaa een, markaa saasuu samaynaya wallahi dee kolley horta dhallinyaradu qudhoodu ismama socdaan qaar baa aniga iga horreeya oo laga yaaba dee inayba een, wax badan qabsadeen qaar aan waxba qabsanayn oo aniga iga liitaan ay jiraan marka kolley wixii anigu aan aniga iga hooseeya inay sh- eh, dadaalaan baan ku- kula talin lahaa waa gar dadka markaa ku tirada guri baa ka dhisay maxay yidhahdaan Yaa, wallaahi eh, dadka qaarkood eh, way soo dhoweeyeen arrintaas oo aad bay waa- waa igu ammaana waxyaadan hawsha halkaa ka qaar soo booqday ma jira guriga may adigu waxaa tahay ninkii horreeya soo booqdo bajaaj wadista ayaa waxay tahay mid si weyn ugu soo badanaysa magaalada laascaanood waxaana dhallinyaro fara badan iyo dad waaweyn baa u noqotaa fursad ay kaga raystaan camal la-aanta iyagoona dadka u qaada xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood ay ka kooban tahay cabdikariin nolol oo v o a
mar kale dhegaystayaal ayaannudu leenahay dhammaantiinba duhur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba waxaad weli naga dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a idinka imanaya washington haatana boorama boqolaal dhalinyara ayaa wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada boorama kuwaasoo ka kala yimid deegaanada ay soomaalidu degto qaarkood islamarkaana u soo doonta qaybaha tacliinta ay jaamacadahaasi bixiyaan raagaa cabdiqaadir wasame waa wiil dhalinyara ah oo waxbarasho uga yimid deegaanka burtinle waxaana uu sheegay mar uu u warramay barnaamijka dhalinyarada maanta ee v o a in marka uu tacliintan dhammaysta uu damacsan yahay inuu deegaankiisii dib ugu laabto si uu wax ugu qabto wariyaha v o eda boorama haashim sheekh cumar good ayaa arrintaasi ka waraystay islamarkaana uu uga warramay Een, magacaygu waa raaga cabdulqaadir warsame waxaanse caan ku ahay raaga cabdulgarre Een, wax yar haddii anuu matalaya een, kuliyadda civil engineerinka een, waxaan anigu ahay reer buurtinle waxaan ka yimi puntland gaar ahaan degmada buurtinle oo ka tirsan gobolka nugaal Een, waxaan ahay ardada sanadkan ka qalinjaminaysa een, jaamacadda eelo gaar ahaan kuliyadda civil engineerinka waxaan ahay guddoomiyaha galaaska senior civil engineering runtii Een, waa jaamacad ka mid ah runtii haldoorka ama hormuudka jaamacadaha een, dadka af soomaaliga ku hadla jaamacaddu waxa ay ku suntan tahay ee jaamacadaha kale ay ugu duwan tahay waxaa weeye civil engineering marka waa astaan u gaar ah engineeringku ayadoo qaybihiisa kala da leedahay haddana civil engineeringku laba face weeye haddaan warbixinta soo koobo face waa facekii baxay oo naga horreeyey facena waa faceka aan annagu hadda nahay oo annagu u horeyno facekii hore runtii waa maanta dalku wax uu ku faa'iiday waxaa weeye waa baradhiga ay soo saartay jaamacadda eelo jaamacadda eelo labada sano ugu horeeya markii lagu carabiyo sanadka saddexaad waxa kuu bilaamanaya waxa la yidhaahdo project waayo annagu haddaan soomaali nahay ardadu waxay wax ku badataa waa in breshar la saaro ee arday intuu meel fadhiisto wax qariya waa yaryahay iyadoo jaamacadda elotaa ka duulayso ardaygu markuu noqdo sanadka saddexaad kuliyadda engineerinka waxaa xeer u ah ardayga kuliyadaas ama kooraska uu baranayo inuu baxd ka sameeyo wuxuu ka samaynayaa ardaygu mid training kaliyuu gelaya waxaan ognahay in lagu siinayo powerpoint keliya macalinku wuxuu ku siinaya oo laga helaa macalimiinta waa teli percent mashaariicda aad baadhista ku samaysa maadaama adigu aad sanadkan qalinjabinayso eed soo diyaarisay ee dhinaca biyogelinta dhismayaasha iyo waxyaabaha kala duwana maxaa ka mideed u tilmaami kartaa dadka ku dhegaysanaya sidaan ognahay civil engineering waa basic engineeringkii ardaygu wax walba oo engineerinka ku saabsan gaar ahaan dhismaha wadooyinka biyaha waxaa rabaa inuu concept ka haysto kuna shaqayn karo marka ardada gruuba loo qaybiyo ardaygu gruub waxay qaadanaya iskoolaad gruubba wuxuu asagoo ardaygu sanadka saddexaad maraya buu wuxuu soo diyaarinaya iskool jaamacado xarumo dowladeed saldhigyo runtii dhinac walba oo laga firiya dhinacii dhisaynka dhinacii structureka dhinacii sameeshka dhinac walba asagoo ka dhammaystiran buu complete structure soo diyarinaya xagga kale waterka runtii kuliyaddan gaar waxay la tahay jaamacaddaani watarka waa waxyaalaha xoogga runtii la saara jaamacadda eelo marka ugu horse waxaa la barayaa maxay yihiin biyuhu maxay ka samaysan yihiin oo runtii hydrologigii laba waxaa la barayaa dhulka biyaha iyo geotechniga iyo qaabka ula xaalilaa saddex waxaa la barayaa sourceski si loo dhisayn garayn lahaa biyaha laga soo saarayay ilaa marka ugu dambaysa min sourceska ilaayo gurigii la keenayo biyihii iyadoo qofkana biyihii loo keenayo biyo treatment daweysan dhinacii highwayga runtii iyadoo ay macalimiinka yihiin ragga injineerada somalilan oo sheeg wadooyinka ka shaqeeya baan runtii hayweeyada iyo runtii ardayga waxaa la barayaa inuu maanta infrastructureka waa dhaqaalaha waxyaalaha kor usoo qaada waxaa ka mid a hayweeyada hadda gruubaa la isu qaybiya final project gruub wuxuu qaatay museum gruub wuxuu qaatay aeroport gruub wuxuu qaatay highway iyo dhismayaal marka gruubadan waa final project waa rajeynanaa fiaw ee boorame inaynu ka casuumno runtii dhisaynada quruxda badan haddana haddii aad waqti u heshaan waxaynu siin doonaa dhisaynadaas ay ardaydu soo diyaariyeen kuwa hadda ku jira baan markaan buurtinla secondariga aanu ka baxay maadaama ay runtii niyadeyda inaan injineer noqdo xog baan raadiya waxaa lala tashadaa war kuliyadan xagee ku fiican anoo runtii ma muqdishoa ku fiican ma waxa ku fiican xagee ku fiican runtii baxdigaas baa waxa ii soo baxday inay ugu fiican tahay boorima weliba aan sii doortay jaamacadda eelo oo aan arkay barodhageedii iyo injineerada soo saaray aqoontaad ka baratay jaamacaddan ee la raage sanadkan aad ka qalinjebin doonto maadaama aad tahay wiil dhallinyara oo waxbarashada ka soo doontay degmadaasi amase magaalada bortinle waxyaabaha aad maskaxdaada ka guuxaya ee aad ku celin doonto degmadaadii maxaa ka mid a halkan aad ka baratay waa mahadsan tahay runtii boorame waa magaalo aqooneed guud ahaan markii la qeexayo marka halkan waxaan u nimid dhiishayada aqooneed intaan ka dhaansano inaan deegaan ku celino waxyaalaha isleeyahay ku celisa waxaa weeye degmada buurtinle biyogelinta oo kale inaan runtii qayb libaaxa leh weliba koorsa aadka u danay waxaa ka mid ah biyogelinta maadaama buurtinle runtii biyogelinteedii hadda la casriyeynayo runtii biyogelinta oo kale waxaa isleeyahay doorar weyn baa ka qaadan doontaa kaasi wuxuu ahaa raage cabdilqaadir warsame oo ka mida ardayda waxbarashada u soo doonatay magaalada boorama gaar ahaan jaamacadda eelo oo ka yimid degmada bortinle oo ka mida gobolka nugaal oo aan ku wareysanaynay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a
dhegeystayaal waxaana uu warramayey waryahayaga haashim sheekh cumar good oo magaalada boorama kula kulmay haatanna aynu jallicno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqan codka maxamed axmed bakaal cirra iyo weliba heestaa qalbiga samraya ku suga
qalbiga samraya ku suga maankiyo sadriga ku taba halkan kugu soo haykeli waxaan ku saba saba xasuus samraya ku suga maankiyo sadriga ku taba halkan kugu soo haykeli waxaan ku saba saba xasuus adoo iga maqan sannado salkaanu dhigaxdiga samiyo milguhu geyaan xubbiga siiya tigelin adoo iga maqan sannado salkaanu dhigaxdiga samiyo milguhu geyaan xubbiga siiya tixgelin intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaala intaa ka badan naftaaniga sii sanay intaa intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaale intaa ka badan nafta naftaha iga siisanay labada kalgacaylka siman axdigu sahal kuma aho rajada nafta lagu sabay sareeda kutig kutiigsadaan labada kalgacaylka siman axadigu sahal kuma aho rajada nafta lagu sabay sareeda kutig kutiigsadaan anaamu xubaday sida tiyo adaayla qaba sawiga bishiyo saaciyo ayaantuna sanada ku tahay sidayda anaamu xubaday sida tiyo adaayla qaba sawiga bishiyo saaciyo ayaantuna sannada ku tahay sidayda intaad sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaala intaa ka badan naftaaniga sii sanay intaa sabadheer intaad adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaale intaa ka badan naftaan iga sii sabadheerintaas adigu ku sugnayd gacalo xiisihii ku siyaad bogo sabaalayn xiisihii ku siyaadbogo sabaalayntaa ku badan naftaan naftaan iga siisanayn waa heestii qalbiga samraya ku suga iyo weliba fanaanka maxamed axmed bakaal ciro dhegaystayaal haatanna aynu kusoo dhammaantaynba kusoo dhowaada ah xubintii ciyaaraha iyo weliba jamaal axmed ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal horyaalka dalka ingiriiska naadiga manchester city ayaa guul muhima ka gaartay naadiga stock city oo ay marti u ahayd manchester city waxay uga badisay naadiga stock city laba gooli waxba waxaana labada gool u dhaliyey ciyaaryahan david silva daqiiqadii tobanaad iyo daqiiqadii kontonaad stock city wax goola may dhalin guushaasi muhiimka ee naadiga kubadda cagta ee manchester city gaartay waxay u sii dhoweynaysaa inay ku guulaysato horyaalka dalkaasi ingiriiska oo hadda soddon kulan oo ciyaartay ay iska leedahay kow iyo siddeetan dhibcood waxaana laba kulan oo soo socota haddii naadiga manchester city ay badiso ay noqon doontaa mid guud ahaanba horyaalka sanadkan ay la hooyato isla mar ahaantaas in ay u dabaaldegto maadaama naadiga ku soo xigta ee manchester united ay iska leedahay lixdan iyo shan dhibcood ayna ka sarrayso dhibco gaaraya lix iyo toban maanta waxaa la dheli doona kulmo ka tirsan champions liiga gaar ahaan lugta labaad iyadoo hore kooxo dhowra ay u soo baxeen waxaana lugta labaad ee maanta dhacaysa naadiga manchester united gegadeeda ku martigelin doonta naadiga sevilla labada kooxood oo lugti koowaad gegada sevilla lagu soo dheelay ay ku kala baxeen golla'aan bareja ayaa hadda waxaa ciyaartoodaani caawa dhacaysa ay tahay mid xiiso badan leh maadaama labada kooxoodba ay dagaal ugu jiraan inay usoo gudbaan kuwatafaynalaha sidoo kale kulanka caawa dhici doona waxaa ka mid ah roma waxay la dheli doontaa naadiga shakhta donesk lugti koowaad waxa ay ku dhammaatay laba gool iyo gool oo shakhta duneeska ay guusha ku wadatay britana naadiga bashiktas waxay la dheli doontaa naadiga bayan munshen ee waddanka jarmalka inkastoo bayan munikh ee dalka jarmalka ay shan gooli waxba kaga soo adkaatay lugtii hore naadiga bashiktas ee waddanka turkiga barcelona ayaa gagadeeda ku martigelin doonta naadiga chels lugti koowaad ciyaarta waxay ku dhammaatay gooli gool lugtan ka dhacaysana kamnuu labada kooxood ayaa diyaargarow xoogani ugu jira si markaasi midba midka kale uu xaqiijiyo in kwatafanalaha uu usii gudbo kana mid noqdo kooxihii hore usoo gudbay ee champions liiga barcelona dib waxaa ugu soo laabtay ciyaartooyga adres inyesta oo dhaawac ahaan dhowaantan garoomada uga maqnaa dhegaystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto
aad iyo aad ayaad umahadsantahay jamaal axmed cusmaan haatanna xaggiiasaa ayaan mar kale jalacaynaa codadkii katar dahar cegay xasan aadan samatar ku soo dhowaada
malugooyadiisiyo jacaylbaan daliija maleebaan cirka u gane baan la labayaa balibaan igsanayaa malugooyadiisiyo jacaylbaan daliija maleebaan cirka u ganay
ولندريري
layligu biyuhu daadiya lahashadu sharbayka rida libaantoa haysab garana libaantoa haysab garana ligligan jacaylkii haya haya ligligan jacaylkii haya haya
nidnimo aday kula hadhaya ilaahidu jidbay kugu ridaya libantuwa maysaf karana libantuwa maysaf karana labtuu kalgacalkii hadhsaday hadhsaday labtuu kalgacalkii hadhsaday hadhsaday
qalbigaygu lahashada xiisaha ladabsadmalux baan kudabaay qalbigaygu lahashada xiisaha ladabsade laygu weyn yahaymalexada abartiyo lxawban laliita yaa laygu weyn yahay
hadhsaday hadhsaday waxaan filayaa dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen codadka fanaaniinta khadrad aanciga iyo weliba xasan aadan samatar waxayna gebagabo ahayd idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oe halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daandure iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruc iyo guud ahaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo
malafaan kabaya